waa hagaag waa hagaag halkaad nagala socotaan weli waa radio boston ooad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee kob iyo sagaashanka dhibic shan f m fara kama qodna barnaamijyada aan maanta idinkugu talagalnay dadweynahana dhegaysanaya khaasatatan reer boston in aan maqashiino maanta waxaa stuudiyaha ila fadhiya xuseen fiin iyo faysal ciise marka maalin dhaweyd waxaa hiiraan ama websaadyada soomaalida ceegaag iyo meelo fara badan lasoo geliyey dacaayad ay somalilan video ay kugu duubeen ay tusayaan in somalilan ay haysato dhulka isku haystaan laascaanood puntland iyo somalilan ay markaa waxaanu halkan doonaynaa maadaama aanu maanta nasiib u helnay nin ka tirsan ceegaag dot com oo websiteka videogaasi ku jiro iyo faysal ciise oo isagana idaacadda maanta nagala qaybgelayo bal inaanu ka wareysano sida ay wax u jiraan iyo arrintaasi siday iyaga ula muuqato kusoo dhawaada labadiinaba idaacadda xuseen kusoo dhawaada ugu horeyntii
bismi illaahi raxmaan raxiim cabdillaahi aada iyo aad ayaa umahadsan tahay marka koowaad aada iyo aad ayaan u salaamaya reer boston meel walba aad joogtiin soo dhawaada runaantii waa dood u baahan aan ka hadalno waayo waxa waaqiciga ee taagan aan ka hadalno weeye intaan warar cid walbaaba ka dheragsan tahay oo soomaaliya interneda laga dhergay intaan caawa dhan sii dayn lahayn waxaa fiican in laga hadlo waxyaabaha waaqiciga ee taagan ay dadku faa'iidaysan karaan cabdillahi aada iyo aad ayaa umahadsantay
faysal adigana kusoo dhawaaw idaacadda aad aad umahadsan tahay cabdullaahi sidoo kale
hadda haddaanu u guda galno waxaan dhammaanba dadweynahana dhegaysanaya sida tooska ah hawada hadday noqoto radioga ama websiteka naga dhegaysanaya aan ogeysiineyna ciddii dooneysa inay doodan ama wax ku darsato ama fikradooda ka dhiibato waxaad naga soo wici kartaan lix hal toddobo lix labo toddobo saddex sideed eber eber haddaan idinkugu celiyo dadka badanaa waxa umaleya inay soomaaliga ilaaween waa six one seven six two seven three eight zero zero haddaan soomaali ku sheegana waa lix hal toddobo lix labo toddobo saddex sideed eber eber haddaba haddaan marka doodeeni usoo noqono oo aan doonaya inaan labadiina idinka wareysto sidee kuula muuqatay xuseen maadaama aad videoga websitekiina aad soo geliseen in ay somalilan haatan gacanta ay ku hayso laascaanood gebi ahaanba sidee adigu kuula muuqatay arrintaasi
cabdillahi aad iyo aad iyo aad umahadsan tahay xaqiiqada dhabtaa horta waxaa tv-ga qofkii daawaday cajalada wuu arkayaa run ahaantii waxa ka jira markii koowaad waxay yidhaahdeen ninka wariyaha ah maalin cadday maysan aadin dhulka waxay aadeen habeen madow oo waxay gudcurka ku dhex dhuunteen taas waxay ku cadaynaysaa markii horeba inaysan ogolaasho ka haysan dadka deegaanka talabaad waxa weeye markii uu tegey wariyuhu laascaanood run ahaantii waxay soo safeen maamulka somalilan wax allaale waxay awood ay hayeen bay laascaanood keeneen run ahaantiina wariyuhu wuu sheegayba wuxuu yidhi laascaanood border town maahan waxay u eeg tahay barakis wax la yihahdo ama meel dhufays marka way iska caddahay laascaanood dhibka ka taagan iyo maaragtay iyo iyo dulmiga aadka ay ka taagan waa iska cadyahay
wax yar haddaan ku interrupt garaya videoga laakiin waxay u eg tahay inay maalin tahay waktiga u duubay
markii ay soo baxayeen maalin cadday ma soo aadi karaan magaalada waa runta hadday maalin cadday maxay soo aadi waayeen haddii ay somalilan runaantii gacanta ku hayso laascaanood waxaa la rabaa inay dharaarta cad moogta sida tuugada in habeenkii lasoo dhunto ma ahayn oo maalintii lasoo galo iyadoona cidina ka warhaynin oo weliba loo diido gaariyada inay ka baxaan magaalada waayo waxaa laga baqayaa haddii la ogaado dhaqdhaqaaqa ka jira magaalada iyo cidda joogta in isla markiiba dhirbaxa lagu dhufto waayo waa lais ogyaho ila waa lais yaqaanaa meeshe wixii aan raali laga ahayn markii la rabaa la banadaayay in la banaday isla markiibaa laga baqaayay marka waxaa weeye hawshaas runaantii somalilan anu waxaan qabaa inay isku ceebeeyeen runaantiin in arrintaas ay laascaanood u tusaayeen in iyaga gacanta ku hayaan ama aysan aysan xaqiiqo ahayn dhab ah dhibka laascaanood ka taagan uu yahay dhib run ahaantii dadka reer laascaanood dhexdiisa ah aysan ahayn wax uga yimid bahwadaagta puntland ama dhinacan waqooyigaba waa tahay bal haatan aan u wareego dhinaca faysal faysal adigu bal videoga horta ma daawata ugu horeynta ma daawan
marka een, nasiib waxaan u heli doonaa inaan halkan ku daawano maadaama nasiib leenahay laakiin een, adigu sidee kula muuqataa een, haysashada ee, somaliland haata gacanta ku hayso magaalada laasanood
Een, waad mahadsantahay een, cabdulaahi Een, horta anu videoguma daawan saa sheegtay inkastoo hadda cidi hor dhigtay oo aan arki karo Een, laakiin su-aashan weyn ee aad tii sidee kula muuqataa haysashada ay somaliland gacanta ku hayso magaalada laascaanood ama gobolka sool caasimadiisa Een, waxay ila muuqataa een, arrintaasi inay tahay qeyb ka mid a een, dhibaatada iyo mashaakilka siyaasadeed bulsho iyo dhaqaale ee ka jira burburkii ka dhacay waddanka soomaaliya ayay la muuqataa arrintaas inay qayb ka tahay Een, soomaaliya markii dowladdeedii ay fashilantay waxaa meesha ka baxay hanaankii siyaasiga ahaa hay-adihii xagga ammaanka nidaamkii dowliga ahaa oo dhan soomaalidu waxay isku lulaysay qabaa'il Een, waxaa fashilmay noloshii xagga ijtimaaciga iyo xagga siyaasiga oo dhan xuduudihii gobolada eh, soomaaliya ay la lahayd wadamada kale ayaa iska furmay dadka hubay iska qaateen marka low an order wax la yihahdo ayaa meesha ka baxay markii sharcigu meesha uu ka baxee la laalo nidaamku galaaftaa marka waxay la muuqataa qeyb ka mida mushkiladda soomaaliya ka taagan ee, dadka dariska ay isdilayaan mar boqolaal la ceyrsanayo qeybahaas dhibaatooyinka ee soomaaliya ka jira ayay qeyb arrintaasi ka tahay marka ma dhihi karo een, somaliland baa haysata iyo puntland baa haysata iyo iyagaa is haysta iyo dadku waxyaalo badan bay sheegaan marka ee, nasiib darrada ka taagan soomaaliya ayaa arrintaasi ila muuqataa inay ka mid tahay
hagaag laakiin sidaad videoga ku arkayno ama aan ku arkay waxay iila muuqataa in in wariyaha yaasiin juma oo n t v u shaqeeyay inuu lahaa gebi ahaanba magaalada waxaa gacanta hadda ku haya ciidamada somaliland marka in haddaan dhinaca xuseen weego adigu ma in haddaad hadalkaaga waxaan ka dhadhansanayay inaad somaliland kasoo horjeedo marka in boqolyaha puntland taageersan baad adigu tahay
cabdillaahi waa mahadsanta in Eh, waa su-aal fiican weeye in anugu nin waxaan ahay reer somalilaana in run ahaantii somalilaannimada aaminsan aaminsanna inaan ahay nin reer somalilaana in in kamana soo horjeedi karo somaliland somaliland waa dadkaygii somaliland waa dalkaygii in run ahaantiina marnaba kama soo horjeesan karo in puntland waa waddankaygii waa waddankaygii soomaaliyeed ma arko in ay tahay in in waddan cadow ku ah in in in somaliland dhibaatada waxay ka taagan tahay in puntland iyo somaliland ba hadda waxaa ka tali inaan gumeedyo aan isku kalsoonayn marka qofku hadduu inan gumeed yahay uusan isku kalsoonayn dhibaatooyin badan buu sameeyaa marka maamulada ka jira puntland iyo somaliland ayaa ah maamulo aada u xun runaantiina shacabka reer somaliland iyaga laftigooda la haysta yaala ismaba ogaba oo la Marka haystaa xuseen soomaalida oo dhanba isma dhaanto in haddaad tiraahdo somaliland ama puntland ama soomaali weynbaba waxa waddanka ka taliya wax iscaqli dhaamaba ma aha waa runta in- laakiin qolyahan waxay ku dhaamaan iyagu at least nabad bay waddanka keeneen in taas in lama oran karo nabad horta nabadda iyagu ma keenin nabadda waxaa keena shacabka shacabka waxay ka daaleen in dhibaatadii oo oo dareemay inay u baahan yihiin inay yidhaahdaan ninku nin buu dilay halkay ka odhan lahaayeen in nin reer hebela reer hebel dilay marka shacabkii horta nabaddu ka timid midda labaadee kale waxaa weeye dadku markii ay ka xubsiibtaan waxa ay yihiin oo dadka soomaaliya dad islaami ahaayeen islaamkii markay ka xubsiibteen baa waxaa ilaahay uga dhigay madax kuwii ugu xumaa ee ugu nijaajisanaabaa ilaahay madax uga dhigay in run ahaantiina anigu maamulka in somaliland hadda waxaan u haystaa inay haystaan niman qowlaysato ah oo aan cidna waxba u ogoleen oo run ahaantii dhibaatada hadda waqooyi doonaysa inay ka dhaliso ka dhalato ka mas-uula run ahaantiina ay keenayso kalsooni darro ay isku qabaan hadday yihiin dad isku kalsoon oo run ahaantii kalsooni isku qaba waxyaabo badan bay ka sariigan lahaayeen laakiin hadda dhibaatooyinka laascaanood number one waxay ka tahay kalsooni darada haysata maamulka somaliland labo in in in maamulka puntland oo run ahaantii hadda maamul baanu nahay yidhaahdaan laakiin run ahaantii iska ah maaragtay meel rag gaari maqaaxi rag gaari iska leeyihiin ay siday doonaan ka yeelaan marka in laascaanood dhibkeeda ama la- reer laascaanood dhibkooda waxaan odhan lahaa waxay u taallaa reer laascaanood in in run ahaantiina in siyaasadan in guracan in iyo dhul baa laysku haystaa run ahaantii anigu ma aaminsani soomaali baynu nahay dhul iskuma haysan karno in ninka askariga somaliland ee dareyska somalilan sitaa waa wuxuu u sitaa in uu dalkiisi ku difaaco laascanoodna waa dalkiisii askariga puntland waxay u sitaan as- ee dareyska inay yihiin askartii soomaaliyeed oy ku difaacaan dalkoodii laascanoodna waa dalkoodii nin laga xigaa ma jirto in- in runaantii qabiil qabiil qabii qabaa'il walba dhul gaaruu leeyahay laakiin qabiil kasta nin kastoo askariga soomaaliya waa inuu fahmaa dareyska u sito inuu soomaali u sito oo uusan dad gaar u sidanin in dhibaatada in in hadda somalilan haysana waxa weeye kalsooni daro waxaan ilaahay ka baryaa in ilaahay kalsoonida siiyo oo ay maaragtay eh, kusoo noqdaan wanaaggii iyo sharaftii lagu yaqaanay reer somalilan
okay waa tahay bal dhinaca dhinaca faisalna markana wareego faisal adigu een, somaliland iyo puntland haddii aada mid dooran lahayd ama soomaali weynba maxaad siyaasaddaada xaggeeb ay een, taageersan tahay
waxay ila tahay waxa muhiimka een, qofku political affiliationkiisa ama siyaasad ahaan meeshuu taageersan yahay inaan macno badan samaynayn Een, laakiin waxa macnaha samaynaya waxay tahay waxa jira ee meesha ka jira in dadka loo iftiimiyo taasa aniga igala muhiimsan laakiin haddii aad weydiisay een, su-aashaas jawaabteeda inaan ka boqon maaha waa inaan kuu sheegaa laakiin anigu waxaan taageersanahay soomaaliya inay midowdo oo qarannimadii soomaaliya ay soo noqoto oo goboladan la kala sheegtay ee qol walba ay meel yar xayndaabate oo wadatay ay tiri xaafadda aniga iskale inta la iska daayiyo waxay ila fiilan lahayd in qarannimo soomaaliyeed la helo anuu taasaan eh, taageersanahay in la isugu yimaado haddii aad si toos ii weydiisay Een, maalmo dhaweyd waxaa shir ka dhacaya magaalada nairobi oo dad fara badan oo qaati ka taagan somaliland iyo puntland iyo sheegashada kale sheeganayaan een, las-aanood Een, marka een, ra'yi ka duwan haysto ah in ay darwishland la baxaan adigu eh, faisal arrintaasi sidee kula muuqataa qolyahan ra'yiga cusub watee darwishland u ololeynayo
Een, horta soomaalidu markii soomaali burburtay saan kuu sheegay qololba xaafeed bay oodatay markaasay intay magac sheegtay bay laan gadaal kaga darta Een, xataa waxaa ku jira kuwa aan soomaalinimadooda aada u taageersanayn oo laakiin laan soomaaliya magaciis ka wata waxyaal badan baa iska jira waynu maqlaynaa daruushlan baad maqli doontaa ku- waxyaalo kale ma- fara badan baad maqli doontaa oo wada laantaas gadaal ay kaga jirto ama soomaaliya ay ku jirto Een, laakiin eh, waxaan jeclahay inaan taariikhda dib ugu laabto Een, xuseen oo hadda een, saaxiibkeyga oo maanta halkan aanu hadalka isla jiijiideyno wuxuu yidhi anigu waxaan ahay somalilander si toos uma weeraraya laakiin een, qofka lama weerara fikradiisa la taataabtaa marka fikradiisa haddaan dib ugu noqdo oo dabcan fikrad dadka oo dhan een, u dhaxaysa ay tahay Een, waxaan filayaa soomaaliya berigii intii een, gumaystuhu waddanka soo gelin een, kun sagaal boqol siddeetan iyo sagaalkii markay ahayd shir baa horta dhacay la isugu yimid een, qabaa'ilka soomaalida loo qabtay waxaa markaa u qabtay ingiriiska khaasatan kuwa waqooyiga dega Een, heshiiskaasi wuxuu qeexayay oo ka codsanayay qabaa'ilka soomaalidu inay saxeexaan inay qeyb ka yihiin soomaali een, somaliland protectorate ama maxmiyad inay noqdaan somaliland oo soomaaliyeed inay noqdaan oo ingiriiska uu ilaaliyo Een, dadkan hadda uu ka soo jeedo xuseen ama gobollada uu u hadlayo ee lascanooda ay ka mid tahay heshiiskaas way diideen kamana aysan mid ahayn dadkii saxeexay xagga waqooyi galbeed gobollada jiray ay ogolaadeen oo saxeexeen ee protectorate ay noqdeen marka siyaasad ahaan iyo bulsho ahaan marna maysan ogolaan arrintaas inay saxeexaan marka qofkii yidhaahda dabcan anigu waxaan ahay somaliland waxaan filaya inuu ka tarjumayo shakhsiyadiisa ee laakiin gobolladii uusan ka tarjumayn Een, taas macnaheedu maaha inaan macnaha gobolladii soomaaliya maamul goboleedan iyo waxaan aan kala taageersanahay maaha Een, saan horeba kugu sheegan waxaan taageersanahay soomaaliya in ay midowdo mid aan dhinaca saarayaana ma jiro Een, markaan kuu sheegaya taarikhda aan kuusoo qaadanayaa waa intii sayidku uusan waddanka iman oona soo bixin weeye taarikhdaas ay dhacaysaa Een, tixraac inaan kusiiyaa fiican Een, qofkii u baahan waxaa ka tixraaci kartaa Een, ninkii la odhan jiray richard archer oo soomaalida arsha dheere ay u taqaanay buuggii uu qoray oo arrintaa kaga sheekeynaya waxa uu ahaa waaligii gobollada waqooyiga soomaaliya u xilsaarnaa dowladda ingiriiska buug buu qoray arrintaa ku saabsan Een, waxaad ka heli kartaa librariyada caalamiga harvard oo kale waad ka heli kartaa librarigeeda Een, meel badan buu yaallaa okay marka tan hadda ma soo noqdo aad weydiisay ee, darwishland Da- dabcan waxaan arkaa een, political reality ee soomaaliya ka jira wuxuu yahay saan kuu sheegay in qolo wal meel yar ay iska odatay laakiin nin haddii isagoo dhulkii uu sheeganayey een, inta lagu soo duulo ay ummad kala qabsato wuxuuse dadku waxay sito istraatiji ay ku dagaalgalaan ay waxaan ka wada ay dhulkooda kusoo ceshadaan marka haddii marka hore qofku uu astaysto goolka uu damacsan yahay oo dhulkii uu dareensanaa in ummad kale ay ka qabsatay oo ah inuu soo ceshado hadduu darwiisha la baxo iyo hadduu wax kale la baxo iyo hadduu u s p la baxo iyo anigu ma arko wax weyn inoo oo faa'iido weyn oo siyaasadeed magacyadu inay leeyihiin laakiin waxa faa'iidada siyaasadeed le waxaa weeye qofka ujeedada uu leeyahay marka haddii iyagu ay isku raacsan yihiin oo magacyo ay la baxaan anu si gaara ugama soo horjeedo
xuseen su-aashaasi mid lamida adiga haddaan kuweydiiyo adigu markaa hadda see kula muuqataa qolyaha leh puntland iyo somalilan labadoodaba intaanu ka baxno aanu darwiishland samaysano
cabdillaahi waa mahadsan tahay faysal waxaan rabaa inaan uga jawaabo horta inaan saxo anigu horta waxaan ahay arday wax kusoo bartay soomaaliya runaantii waxaan aada iyo aada ilaahay ugu mahad celiyaa dad badanoo waxaa jiraan taariikhdooda aqoonin oo taarikhda soomaaliya aqoonin marka wax loo sheego run u qaata kow faysal qaladaadkuu sheegay haddana kuu sheegay somaliland protectory raggii saxiixa wuxuu yidhi isaaq un bay ahaayeen isaaq ma ahayn waxay ahaayeen soomaalida waqooyigoo dhan bay ahaayeen heshiiskaa waa lagu siray soomaalida kow maxaa loogu siray soomaalidu waxaa la soo si boqorkii milalax ayaa waxa uu tegey yurub oo oo oo yurub ay aada u taageertay waxaa la siiyey tusaale ahaan hub gaaraya saddex sixnadood oo kala duwan bay ahaayeen konton kun oo rival baa ku jiray nooca xakiimka loo yaqaanay oo dhaadheeraa baa ku jiray sixnado badan oo hub badan oo aad marka waxaa lagu baqdin gelinayay dadweynaha soomaaliyeed waxay ku soo bilaabeen oromiya in dhulkii harar la qabsado oromiya oo dhan lasoo qabsado marka waxaa kaaba qabiiladii soomaaliya waa lagu siray run ahaantii inay heshiiska saxeexaan heshiiska hadday garanayaan in uu hadhowta ku keeni doono in lagu gumaysto waayo waxaa jiray nin dhulka sahamiya oo lagu dilay bulaxaar agteeda markaasuu ingiriisku yiri makti keena markay makti xitaa bixiyan ay yidhahan ilaa konton kun oo dinaar baan bixinaynaa soomaalidii wuu ka diiday bikaas wuxuu rabay inuu ku gumaysto hadday og yihiin horta maysa saxeexeen heshiiskaas wuxuu ahaa heshiis dadkii soomaalida ahaa ee markaa noolaa in lagu siray hadday og yihiin heshiiskaas inuu keenayo in ubadkooda lagu gumaysan doono maysan saxeexeen talabaadee kale inagu haddaynu soomaali nahay qabiil qabiil ma kala lihin runaantii halgankii daraawiishtu adaaba isqirto wuu ka sokeeyey aad buu uga sokeeyey waktigaa dambe adseta protectorate wuxuu ka yimid maaha in laga protectgareynayo soomali waxaa la protectgareynayay xabashidii halkan oo isbuurburato hub iyo adduun haystay oo dadka soomaalidu aada uga baqayeen taa haddaan halkaa uga baxo runaantii somalilan ereyga somalilan ama dadku ay runaantii way ka didaan waana u garaabayaa qof ka dida waayo somalilan waxaa looga didayaa waa goosashada ninkuba ku yirahdo waa ka goosanayaa soomaaliya inteedii kale o dhan waa raganimo xumaa haysta qof isku kalsoon maahan runaantii inangubeediye weeye waa ku waanan kuu sheegay rag inangubeediyaa dalka haysta runaantiina dadka qalad baa laga dhaadhiciyay dadka qalad haddii laga dhaadhiciyay see looga saaraya waa la jiidaya cigaal buu ahaa ninkii yidhi war heedhe maynu inagu soomaaliya gebigeeda magaceeda qaadano markaasaa la yidhi oo dee xafiiska mafasii fadhiyasa hargeysa soo laguguma gubayo oo yii war haya naga daaya aynu sideena isaga wadano abdisetar siyaasi wuxuu ahaa runaantii aada iyo aada khabiir u ah wuu ogaa inaan somalilan marna la aqoonsanaynin dadkana ilaa haddeer looma sheegin war aqoonsidnimo soo socdee dadkiina dhinac ka raaca lama oran karo waayo raganimadii lagu odhan lahaa baana ayaana meesha oolin runaantiina markaan kule anu nin reer somalilan ahay waxaan ka hadlayaa siyaasadda moderanka soomaaliya laba qaybood bay ahayd qayb ingiriiska gumaysto iyo qayb talyaaniga gumaysto innagu waxaynu ahayn qaybtii ingiriiska gumaysan jiray koonfurna bilaa shuruud baynu kula heshiinay oo aynu kula birna halkaasi jamhuuriyaddii soomaaliya ka dhalatay haddana waa inaan raadinaa n f d iyo ogaadeniye iyo jabuuti in lagu soo biro oo soomaali saas ugu timaado ama geeska africaba haddii laga helaayo nabad kulligeen waan isku wada baahan hee la helaa adiseta anigu waxaan arkaa ama meesha iga muuqda cadowgeygu maahan askariga reer somalilan ee jooga lascaanood waxaan u arkaa inuu yahay askarigeygii waxaan u arkaa nin wadankiisi jooga waxaan u arkaa inaan laga xigin ninkii yihahda waa ka xoreynaya anigu waxaan u arkaa inuu qaldan yahay su-aasha meesha imanasaa jirta oo siyaasadda ah tan siyaasadda ah nimanka nairobi ku shiray ee siyaasadda iyo ka hadlay iyo inay sameeyeen organisation cusub waan ku taageersanahay laakiin problemka iyaga laftigooda haystaa waxay tahay in in waxay yidhahdeen puntland nama nihin in somaliland nama nihin waxaan nahay in meel dhexe in runaantiina dee waa waxay noqdeen shaati laba shaati baan awal haynay shaatigii puntland iyo shaatigii somaliland shaati saddexaadun bay noqdeen hadday rus sheegayaan waa inay gudaha dalka galaan ay ka hawl galaan run ahaantiina oo dadka fikradda aaminsan ee dibadaha jooga badana hadday run sheegayaan ay xaqiiqo ka tahay ko hadda waxaa kushe tusaalahaan kale airport ba waxaa laga dhisayaa buhole waxa weeye just waa jok maamul bay ka dhiseen arge halkaas ay leeyihiin gobolladan soo maahan may ka shaqeeyaan inay dhisaan airportkaas ama dadkan leh waana la haystaa may tagaanay dalka xoreystaa hadday run ka sheegayaan dashaas waxay rabaan keliya dad masaakiina in ay galaaftaan waa arrinta laakin xusein xaqiiqda haddaanu ka hadalno anoo faysal hadalka u gudbin doono laakiin cid cid haysato run ahaantii hadday tahay ma jirto laakiin waxa weeye dadkii soomaalida ayaa ninba maalinba shaar meeshuu mushaarka ka qaadanaya dhahayo maanta somaliland baanu nahay maantana puntland baanu nahay marka u malayn maayo in dadka reer boosta reer laascaanood ay dad kusoo duuleen oo ay qabsadeen oo maanta ay macnaha dul degan yihiin marka faysal maxaad ku jawaabaysaa eedeentana kuu soo jeediyey iyo waxyaabahii taariikhdan xuseen ka hadlay
maya xuseen horta mowqifkii markii hore uu ku bilaabay ee ahaa somaliland baan anigu ahay wuxuu u bedelay ama uu clarification ku sameeyey ama uu ku saxeexan dhaho inuu aaminsan yahay somaliland inaysan go-in taasina waxaan filayaa dee inaanu kulligeen ka simannahay in soomaaliya ay soomaalinimadeedii kusoo noqoto oo dowlad soomaaliyeed loo dhanyahay leelo xuseenna waxaan rajeynaya taa inuu qeyb ka yahay marka anigu leeyahay riger ajer buuggan oo qoray oo kaga sheekeynayo dadka goboladaasi degaa in aysan qeyb ka ahayn maxamiyaddii ingiriiska taasuma anigu sheegay dadkaasina qeyb ka ahayn qaybo kalena ay saxeexeen laakiin ma aanan dhihin marnaba qayb kaliyaa saxeexday laakiin boonjiga hadalkayga uu ku saabsan yahay wuxuu yahay dadka goboladaas dega marnaba maysan saxeexin gumaysigii ingiriiska inay qayb ka noqdaan ama ay maxmiyad u noqdaan way la dagaalameen daraawiishtiiba waxay kaga jireen doorka u horeeya ee ugu caansan ee hormuudnimada ah kabacdi dhowr labaatan sano iyagoo dagaalamaya ingiriiskiiba arlada qabsaday kabacdin markii dambe waxaa dhalatay dowlad soomaaliyeed oo koonfurtii iyo waqooyiga soomaaliya midoobay dowladdii soomaaliya soddon sano kabacdi dhowr soddon sano kabacdi way fashilantay sidiiba laysku ogaa kabacdi qayb ka mid a soomaalida waxay tii annagu waa go-aynaa marka kuwii kalena dee awalba qayb kamay ahayn marka waxaan u arkay haddii qofku sidaa u aaminsan yahay dadkan inaan xoog lagu soo gelin karin waa sidaan aaminsanahay lakin anu sidaan aaminsanahay waxay tahay xal lagu heli karaa kama hadlayo goboladaas hadda aan sheegnay ee keliya dhibaatooyin baa soomaaliya ka taagan gaalkac ayay ka jirtaa xamar bay ka jirtaa waxay ka jirtaa beledweyne waxay ka jirtaa gobolada dhexaad ahlu sunna waljamaaca iyo shabaab iyo dad badan baa isku leynaya macnaha dhibaatadu waa mid soomaaliya oo dhan saamaysay marka gobolada xalkoodu wuxuu ku jiraa soomaaliya oo xal guud u yimaado iyaguna qayb ka noqon karaa marka waxaan uga arkaa in xoogga la saaro xal guud oo soomaaliyeed markaas ayaa dhibaatooyinka qaybaha gobolada ka jiro dhan la halin kara saasaan ugu arkaa
xuseen haddaan kusoo noqdo adiga waxaan maamulada dadka sameynayo waxay u eg tahay inay u baahan yihiin dhaqaalo midna hortare intuu meel iska sameysto dowlad ma sameyn kara ba dhaqaalo la-aan marka maxaa ku jaban haddii qolyaha soomaali bahalkii laascaanood hadiisan iyagu dhaqaala aysan haysan hadday yidhaahdaan somaliland baanu raacsana ama puntland baan raacsana si ay dhaqaalaha dowladooda ama wadankooda macnaha ugu ogolaadaan inay ugu shaqaystaan waa maasantaa cabdilaahi horta puntland wax la yidhahdaa ma jiro puntland waa boosaaso somaliland wax la yidhahdaa ma jiraan waa waa berbera waa ruta taas waa kugu raacsanahay kow waxaan ku noqonaya taariikhda in in rag way jiraan odayaala magacyadooda kulli waa kuusoo wada sheegi karaa oo ka tirsan dadkan aad sheegaysa waxba may saxiixin aada leedahay oo saxeexay ase tam raggii saxeexay laftigooda baqdin ay ka baqaayeen boqor mililakba u saxeexeen hadday og yihiin inay ku keenayso gumaysi ubadkooda maysan saxeexeen wax dadka lagu sira bay ahayd horta in la yidhahdo de kow in la yidhahdo anagu waanu dagaalano okay ko iyo labaatan sanaan dagaalanay waa run ko iyo ko iyo labaatan sanaa dadka ay dagaalameen oo daraawiish la dagaalamasay gumaysiga in in in in in sababta ay daraawiish ula dagaalamaysay gumaysigana in waxay ahayd ama ugu weynaa oo ahayd in in in in in dadkan aan diintooda laga bedelin oo aan la dhaqan bedelin marka daraawiishta halgankoodii ma ahayn halgan qabiilo gaari ee sheegan karto halgan wuxuu ahaa soomaali oo dhan runaantii ay ahayd halganoo waxay ahayd lagu difaacayo diinta islaamka ee ka jirta gobolladan sidii allah naxariiste uu axmed gureyba axmed ibrahim garaadba uu u difaaci jiray maaragtay diinta xarar iyo ereada uga difaaci jiray marka runaantii dhibka jira waxa weeye taariikhdii soomaaliya lakala sheegtay gobolladii baa lakala sheeganaya wax walbaa lakala sheeganaya way jiraan dad u badan oo ku baaba-ay daraawiish qabiilo gaara oo ku baaba-ay oo u badan oo dagaalamay way jiraan laakiin soomaalida badankoodu halganka iyo gumaysi nacaybka way ka sinaayeen marka dad gaari ma ahayn in ay gumaysiga la socdeen dad gaari in ay gumaysigii la dagaalamayen soomaalida gebi ahaan ba la dagaalamaya su-aasha meesha ku jirtaa waxa ay tahay ma aha inaan ku mashquulno maanta laascaanood iyo puntland iyo somaliland ma ahan gobolladeenii baa la haystaa waxayna dugsanaya ilaa siddeetan milyan oo gaajeysan oo dhulkoodu uusan dhulkeena haafkiisa ahayn oo etoobiya la yidhaahdo iyo shan iyo labaatan milyan halkan oo soomaalidiiba dhaqan bedesho tiri nairobi saarabtiin ka yeelo waxaa rabti samaysto soomaalidii maaragtay la rabo in lagu sujuul laga wada dhiga gebigooda dhanba oo lailoosiyey dalkoodii oo raba inay dalkii kala qaataan etoobiya iyo soomaaliya raba in kenya raba inay soomaaliya kala qaataan marka inaan ku mashquulno maahan innagii maanta borer speed wax la yidhahdo in soomaali ama dad soomaaliya gudahooda ay ka jirto runaantii wax runaantii qofkii maaragtay wax kala garanaya ku mashquulo maahan intaana laysku mashquuliyo maahan runaantiina ciidamada ka yimid burco ama reer burcood ee jooga maanta laascaanood reer laascaanood haddii ay iyagu aysan rabin maysan joogeen lascaanood
iga raali noqda waa hagaag marka intaasi dadweynaha na dhegeysanaya sidii aan awalba idinkaga ballan qaadnay ciddii dooneysa fikradooda waa ay u furan tahay intaasina haatan bal aanu ku wada nasanno qadyaro musiga
وبيار